Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu qabtay kulan lagu xoojinayo horumarinta mashaariicda canshuuraha iyo adeegyada aasaasiga u ah bulshada degmada. Kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada, odayaal, dhalinyaro, haween, iyo qaybaha kale ee bulshada. Cabdiqani Maxamuud Axmed, Xogayaha Guud ee Maamulka Dowladda Hoose ee Magaalada Galkacyo, iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday degmada ayaa si wadajir ah uga warbixiyay kulankan iyo ujeedka loo qabtay.
Reer Garsoor aad iyo aad umahadsantihiin sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen sida sharafta leh aad u diyaar garowdeen inaad waxaa weeye maamulka iyo nidaamka idiin soo socda aad u dhagaysataan oo aad shaqooyinkiinna iyo howlihiinna aad uga soo tagteen waan dareemi karnaa hooyooyinka meeshan fadhiya ama gabdhaha fadhiya ama odayaasha fadhiya qof walba shaquu leeyahay shaqo maalinlaha uu leeyahay dantiisii iyo hawshiisa wuxuu uga soo tegay inuu waxa saaka xarunta ka jira oo maamulku wado uu qaybta uu ku leeyahay soo qaato inkastoo xoyuhu iga sii dambayn doono dilhaydmo madalayaal mar weyn waxay u soconnay xaafad garsoor saaka ayaa ugu dambaysa xaafadaha xaafadda horumar wixii u horreysay halwadaaga ku xigtay shala soo waxaa tagnay dilaahay ku yidmaayo wadajir shala garab horseed saakana waxaa joognaa dilaahay ku yidmaayo xaafadda garsoor marka intaasna waxaa weynay arrinta wacyigelinta ahayd oo ku saabsanayd sidii loo bilaabi lahaa waxqabadka degmada iyo iskaashiga iyo horumarka degmada markii waxbaa la qabanayaana waa ogtiinoo macnaha gacna maran wax lagu qaban karo waa in la iskaashado waa in dilaahay ku yidmahayo shacabkii iyo maamulkii iyo dhammaan bulshadii ku noolee degmada galkacyo in gacmaha la isqabsado in la iskaashado haddii ilaahay ku yidmayo waxaan rabnaa inaan bilowno canshuurta guryaha markii marka canshuurta guryaha laga qaadahayaa oo qorshahaas la bilaabo sidee marka loo qaadahayaa wixii la qaada xagee la geynahayaa maxaa lagu qabanahayaa intaba su-aalahaas way furan yihiin waana weydiin doontiin inayna weydiisina diyaar baa unahay kana jawaabno kulamada noocan ah ayaa waxa uu qayb weyn ka qaataa horumarinta tayada bulshada iyo deegaanka sidoo kale waxa uu fududeeyaa isla xisaabtanka mashaariicda soo gala iyo kuwa ka baxa degmada